dowladda soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho heshiis kula seexatay shirkad lagu magacaabo spectrum oo sahmin shidaal ka samayn doonta badda soomaaliya wasiirka batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalk soomaaliya maxamed mukhtaar ayaa sheegay in shirkadan ay sahmin ka samayn doonto dhulkii ay dowladii hore ee soomaaliya heshiiska ku siisay shirkada shidaalka ee sheel heshiiskan waxaa ka qaybgalay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke wariyaha v o a ee magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan noo soo diray dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta heshiis magaalada muqdisho kula gashay shirkad lagu magacaabay sbectrum oo fadhigeedu yahay dalka ingiriiska shirkadan ayaa lagu wadaa in howlo baarisa oo ku aadan dhinaca shidaalka ay ka samayso dhul gaaraya siddeed iyo labaatan kun oo kilomitir oo kasoo bilaabanaya garacad ilaa raaskaamboni sida uu tilmaamayo wasiirka macdanta iyo batroolka maxamed mukhtaar heshiiskan sida aan wada ognahay waa heshiis lagu baarayo oo keliya maaha heshiis colops lagu bixinayo waa heshiis ku salaysan sismic data sidii loogu samayn lahaa dhuldhan sideedlaatankunoo kilomitr kasoo bilaabanayo garacad ku dhammaanayo raaskambooni inta badan waxa uu focuska uu saaran yahay waa dhulkii ay sheel lahayd ayuu u saaran yahay action mobile sidoo kale macnaha waxa uu dhammaystirayaa dhulkii ay soma ee ku samaysay daytadaa mar walba waxaa iskale dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed daytadaa waxaa iskale mar walba dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed ayaa iskale qalashka ku baxaya iyo riskigaba labadaba waxaa qaadanaya ee shirkada spectrum ayaa qaadanaya shirkada marka maxay ka faaidaysaa waxay ka faaidaysaa marka la iibiyo daytadan haddii la yidhahda ayaan wax ku yeelanayaan sayniska ama macnaha daqliga kasoo gala ayay wax ku yeelanayaan annaga hadda qaran ahaan marka maxaa noo faaidaa midda kooda noo faaido waxay tahay bal inaan ogaanaba dhulkeena wax ku jiro sababto oo macno badan ma samaynayso heshiis inaad gasho haddii aadan ogeyn waxa aad haysato so marka midda koowadan heshiiskan aan ka faaidana waxay tahay inaan ogaano waxa dhulka iyaga ku jiro midda kale aan ka faaidana waxay tahay marka la iibiyo daytadaas laftigeeda macluumaadka la iibiyo waxaan ka helaynaa daqli ee waddan ka soo galo iyo midda ugu dambaysa oo ah in macnaha daytadaas ay leeyihiin dadka soomaaliyeed oo berrinta mustaqbalkooda ayaga go-aan ka gaari karo sidoo kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid sharmaake oo ka hadlay munaasabadda heshiiska lagu kala saxiixanayay ayaa sheegay in dowladda federaalka ay tallaabadan soo dhoweynayso islamarkaana ay arrintani fursad iyo rajo hor leh u tahay dhallinyarada soomaaliyeed ee ku shaqaynaysa fikradaha la xidhiira xagjirnimada waxaan rajeynayna haddii la yidhahdo in heshiiska la saxiixay ee muxuu ahaa maanta halka lagu saxiixay ee runtii lagu baaraya xogta muxuu ahaa masasi deytada waxaa ku jira dhulkeena dhulkaasoo hadda ka hor la siiyey shel iyo exomobile waxaanana xogtaas dii leelo annaga ruuxeena waxaa noo fudaanaysa xukuumad ahaan shirkadihii sideetamayadii la siiyey in ay dalka kan concessions ka qaataan inaan kula xisaabtano ama inay wax sameeyaan ama inay ka baxaan sababtoo ah soomaali waxay u baahan tahay maanta fursad loo abuuro rajo in loo abuuro haddii arrintaa loo tagaadeero badan oo runtii yani sababtay inay qoryo intay qaadaan yani fakar xabjada u adeegaan waxaa laga yaaba boqolkiiba lixdan boqolkiiba sideetan inay ku salaysan tahay fursad la-aan marka waajibaana saaran fursadahaas inaan raadino inaan dhalinyaradaas maanta tusno in ay jiraan rajo runtii ay wax ku baran karaan ay reer ku korsan karaan yani dal ku horumarsan karaan marka waa rajeynaya haddii laa yidhahdo xogtan maanta iyo la raadinayo isasugdeetadan
heshiiskan ayaa kusoo beegmaya xilli dhowaan ururka xirfadlayaasha khayraadka dhulka hoostiisa oo ka tirsan dallada bulshada rayidka soomaaliyeed ay sheegeen inay ka biyo diideen heshiis dhinaca badda macdan looga baarayay oo ay wasaaradda macdantu la gelaysay shirkadda sheel sida uu qeexayo guddoomiyaha ururka aqoon-yahanada khayraadka dhulka hoostiisa brofesor cabdulqaadir xaaji xasan
wax lagu qoray oo aanan nagala tashan oo aan waxba ka warqabin ma ka qaybgeli karno laakiin heshiiskan waxaan ka qabno annaga waxaa waaye inuusan munaasib ahayn dhibaato ee tahay soomaalidiyo saan eh baddeeniyo la heysto in ay maaragtay munaasib ahayn marka annaga waajibkeenaan gudanaynaa xasan kaafi qoyste v o a muqdisho